bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal duhur faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurna monkadoor karoon ee idaacadda raadiyo baydhabo hayta dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo sefaylalan ka dhowaayay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamo ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ka dagaalamay degmada doolow soomaaliya intee marahay dhismaha jidka iskaheroo magaalooyinka jowhar iyo muqdisho qaar kumida dadka qaar kumida qaar kumida baawriyada ka shaqaysaase jowhar iyo balcad oo ka obaadahay canshuurlaa ka kordhiya cilmi baaris la ka sameeyey raashinka soomaaliya mayliku ogaadi dowladda imaaraadka carabta oo diyaariday goobo la kashalgado xoolaha nool ee lakusheenoo soomaaliya iyo wufdo ku dareera dowladda federaalka soomaaliya oo sharaxu qayb geliy magaalada qaaxira ee dalka masar bajaajilada dhuusmareeb oo shaqajoojin ka sameeyey magaaladiio akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan kudoor korona xogeeye ku tirsan qaramhogeeye ku tirsan dowladda maraykanka oo la kulmi muslimiinta laka dhibaateeyahaya china iyo booliiska koonfur afrika oo xaqiijiyay intiian hiri doono madaxweynihii hore ee dalkaas zuma dhegaystayaal waliba waa duhurnimo arbaawo taariikhdii milaadigan waliba ay ka beegantaa toddobada bili toddobaad sanadkii lamaada kun labaatii koobka intaasee walibaahna qodobadii warkaana duhurnimo nkadoro koronaya haddana ka dhawada dhugunsadayaal warkii duhurnimo faahfaahsan duhur fayle dhegaystayaal maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya weliba uu sadeerayay daqiiqadii kor magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo xarun ku-meel gaaran ee maamul goboleedka jubbaland wafdiga ra-iisul wasaaraha weliba soo dhaweeyey hadhawaayaasha ku qeyb qeyb ku haya bulshada iyo madaxweynaha maamulkaas ra-iisul wasaaraha ujeedku sansadii magaalada kismaayo weliba la kashay intuu saxaliya khilaafka gobolka gobolka gedo iyo dardargeliyowka hanaanka doorasho ee wadanka warkunya waliba wararkii waliba oo sheeganha in maalinta jamaada ra-iisul wasaaraha uusa booqasho ka seda doona magaalada garbahaarey ee gobolka gedo meelasay oo maamulkaasay dowladda federaalk soomaaliya gacantiya ka hayti ra-iisul wasaare roble weliba uusa dhowaan magacaabay guddi raadinga heliisyow oo ku saabsan gobolkaas maadaama maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya muddo iska haysatay gobolkaas arimoshay ciidamo kuwada tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo dagaal foolkafoole ka dhammaray qeybo kumida degmada doolow soomaaliya ee gobolka gedo saciid maxamed nuur iyo faahfaahinta warkuninfiiriye wararka noo dirahaya gobolka gedo yoybayo sheegahayna in geeg iskahorkooyow andhexeeya ciidamo ku tirsan haan dowladda kudhii qeybo kumid ah gudaha degmada doolow ee ku tirsan gobolka gedo dagaalka yoybalha ku waramahaya in si gaar ah andhex maray ciidamada nabad sugidda doolow iyo haan dowladda ee ku howlgalow gudaha degmada doolow ee gobolka gedo sidaahayoo sheegeen dad goobjoogaale oo ku sugnay goobta dagaalka kudhi wararka yoybayo sheegahayna in israsaasaynta lamada dhinac muddo socotay uuse ka dhaawaca taliyihii ciidanka nabad sugidda doolow iyo hal askari oo ku tirsan ilaaladiis ilaa iyo hadda mi-id sababta rasmiga ah ee ku dambeeytay dagaalka dhex mari lamada dhinac balse mar keliya ayaa dadka deegaanka ku war helen xabadda kudhiyaasi goobta dagaalka kudhi xaaladda ayaa halha ku waramahay in yeetato eedan degan xilligan way banaha goobta deeray ciidamo ku tirsan haan ammaanka oo ku tabi shaqaaqadaasi lamada ciidan dhex martay weliba jara walhadale oo ha kubahi saraakiisha amaha amniga iyo maamulka degmada oo la xiriira iskoorkooyowka geegka kudhii degmada doolow ee gobolka gedo si kastaba ciidamada dowladda yaa inta badan dhexeedyo isla saaseeya waybanaha ku dhaladay khasaare shalgadiisan oo qaarsho dirow dadka rayidka ee ka noola goobta dagaalka kudhi ciidan mahaysanyo saciid maxamed nuur oo faahfaahinta warkaasay haniin koobay isticmaalowka jidka iska hariirow magaalooyinka jowhar iyo muqdisho weliba marahaya meelankafa meelinkafay lahayti jidkaasay weliba iskahiriyay magaalooyin badan oo ku tirsan koonfurta soomaaliya oo ku koyo magaalooyinkaasay inkastoo jidkaasay burbur xoogle ka muuqda muddo soddon sana ee dayactiran helna weliba haata laka waday in la reedland saakureed markii mashruuca sanduuqa horumarinta qatar iyo inkadaaqdi soomaaliya in jidkaasi ay dhista qaar kumida dadka ka shaqayso magaalada jowhar iyo aragtidii oo ku dhiibiday islamarkaana tilmaamay in haddii jidkuun la dhiso isbedel fayla la helo
wallaahi waxay ka bedeli kartaa markaydhe wax soo saarka haddeer wadada way burbursan tahay markii wadada la sameeyey waxaa fududaanaya gaadiid gaadiidii badan oo dadkooda ay meel iska dhigayna jiro bilaa micnaha wadadii oo burbur ah tan kaloo wax soo saarka beeraha markii wadadaas ay waxaysanto wax soo saarka wuu ziyaadayaa markii caasimadii micnaha khudaartii la geynayaa baabuureydii micnaha shaqooyinkii way kala furmayaan beerihii tacabkoodii zaa'id ayuu noqonayaa
horta waxaan wada sugayn waay waddadan wax badanaa la sugaayay aan ka hor dhacay waqtiga intaan waddadan waqtiga xilliyadii hore aan soo marna annaga waxaan ku tegi jirnay hal saace xamar iyo jowhar ma mar afartii shan daqiiqa lagu tegi jiray haddana waxay mare in lagu tago ma marka qaarkood lix saac todoba saac hadda safarkii igu dambeeyay hadda sagaal saacaan soo socday dhibaa jiro haddii aan u soo laabto tan hadda oo ah waddadan waxay ka beddelay si fiican waa dareemi kartaa adiga wadda loo soconayo hal saac iyo wadda loo soconayo sagaal saac isku mid mana qarto wixii ka bedelaya ganacsigeenoo kale tusaale aniga hadda alaaba hadda iga dhammaanayso oo degdeg ah alaabtaanoo kale stationaryga qalabkaanoo kale adiga wax u baahanaysid isla maanta inaan baabuur ka dirsado isla maanta ii keenaya markii waddada fiicantaa nadiif tahay
qaab dhismeedka laamugu cusub la saarahayay degmadaasi weliba useeko casriye weliba waa lamalaami oo isbaalmaraayaan welibana laga taragala in baabuurka higikokoyka anta marow inskoorkoyn oo lamjiid shalmaraan mashruucun iyo weliba dhinaga kale fursad shaqa abuureen sameey doona dhallinyarada soomaaliyeed oo qeybta ku ee ganacsiga dalka baabuurleyda ka shaqaysadaasa balcad iyo jowhar ero balcad iyo muqdisho iyo weliba ka-obaadahna beesa xadaafe oo maamulka hirshabeelle ku kordhiyay dadkaas aasiya cabdulqaadir iyo faahfaahinta horkunin inferias darawalada gaadiidka ku dhex shaqeeya u magaalada muqdisho iyo balcad iyo shaqo joojin sameeyey kadib markii lacag badan oo canshuura iyo biijaran wax ka kordhiyey maamulka hirshabeelle qaar ku mid ee darawalada iyo raadiyo baydhab aan sheegayay in labaatiyo afartii saac iyo biijaran lacag canshuura dhoon saddex doolar balse haddii laha ka kordhiyey in marwalbi oo maraayaan waddada iyo biyan lama doolar gaadiidka balcad iyo muqdisho iyo hada surin kontaroolka kadib markii maamulka hirshabeelle usaha ka kordhiyey lacag badan oo ti horey aan biijaran ahayna gaarida nuuxada ee dolariyo biijari balse weliba haddii laha ka amaray ini socod walba iyo maraayan iniyo dhiiban lama doolar oo boono aan lahayna saas weliba erayka ku mid ee gaadiidleyda oo magaashay qarii sababo amni daraadiyo dhinaca kale gaadiidka balcad iyo jowhar iyo shaqo joojin sameeyey maadaama lacag kordhin uuse sameeyey gaadiidleyda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba ku dalbadeen in maamulka uuse fargelin ka sameeya arrintaas lacagta gaadiidka halgoob iyo laka qaadi jari iyo oboono ama warqad la siiyow taas oo muujiyaas lacagta use bi balse goob cusub yalaha kordhii taas oo ambiyaan warqad joogto ah oo uu aan fadaayan antilisii lama doolar saas weliba raadiyo baydhabo aan sheegay ku ku mid ee wadayaasha gaadiidka
maamulka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose weliba ku qeyb galana kulanka ha hadalaya ammaanka magaalada iyo deegaanada kale ee ka dhowdhow degmadaas kulanka waliba ha u qeyb galay saraakiisha ammaanka dowladda iyo maamulka degmada iyo bulshada qeybaja shalgadiisan welibana kulanka diridalka saaray sida isbedel faylalanka sameyn lahay ammaanka deegaanadaas mid ku mid a saraakiisha ciidamada dowladda waan ku tirsan saraakiisha tumi afarta oktoobar ee kusugan degmadaas ayaa warbaahinta la hadalay kulanka madaxa dhammaadi kureed qodobo dhowr eh kamid tahay amniga magaalada markiga hareerheeda iyo sunaha ilaa iyo shanaale malaha kasoo noqda shaqaaqooyin dhidaas kasoo noqda oo dadka cabasho yar ay qabeen taas aada looga hadlay haddana aad baan u haynaa rag yaro maalin dhameedood la sheegaya waxbaa adooyin yar dhaco ugu daba jiro haddana waa dhamaateen tan xigto ganacsatada xaggeeda iyadana cabashooyinkooda in la xaliyo insha allah jurnaataana waa isla garanay magaalada magaalo amni ah waaye marka sona dada waxay jecleen inay barbagaadi wax ku faafiyaan magaalada amnimo kan maaha haddii amni ahan habeenka dhaweeda kooda luliya munaasabada maalin habeenka maalinta xoriyadda la xataan xuseene waa la socotaa magaalada ciidanka iyo shacabka sida isku dhex marayeen munaasabada sida looga soo qayb qaato oo madax sarsare ka soo qayb qaato magaalada magaala amni ah waaye dadka barbagaandada ama wax faafinaya waxaa laga leeyahay hala joojiyo barbagaandada
cilmi baaris laka sameeyay raashinka soomaaliya mayli ka ogaaday cilmi baaristaas warbixintan weliba niila wadaagay maxamed cabdiraxmaan cali jaamacadda gualfo ka taala dalka kanada ayaa cilmi baaris dhowr sano qaadatay ee ka samaysay cuntooyinka soomaalidii iyo kaalintii ku ku jiraan cuntooyinka kale ee dalka kanada howlun cilmi baaristii ah bilaabatay dhammaadkii sanadkii lamadkii tumiyo shantii weliba ananka dambeyntii la baahiyey labaatii kowtii bili meey ee sanadkan kanada weliba ku noolo dad tiradiyo badanto waana kujeeda dalal shalduwan haanaso la sheegay inay qaardhiyo cuntooyinka dhaqan ahaantiyo inlayiin iyo qiibooyin ku qaadadaasa nololo bulshada sida cuntooyinka soomaalida warsame jirde warsame oo kumid ah aqoon-yahanada cilmi baarista sameeya b b c dan sheegay ini maadaama muddo kureed isbedel iyo kokooyi cuntooyinka dadka qaxootiga ee dalkaasay tiiso qoraal lagu sameeyay cuntooyinka sida gaarka ee duurkan kaweeladi nololo bulshada dalkaasayti canada saas daraadii anaya muhiiman nagati ini dadka kale la tusiiyo cuntooyinka dhaqankan ee soomaalida cilmi baaristun yaa waliba laku ogaaday inay cuntada soomaalidii eeta cuntadan ka dhadhan fayla waana nafaq ahaan heer dhiganka sareeya sidoo kale waliba la ogaaday meeliyaha ku bilaabatay iyo iniyo kasaayan dad soomaali hayna cuntooyinka eedka soomaalida lankakasooya waliba kumid ee hidhibka iyo oona cilmi baaristun laka sheegay inay cuntooyinka dadka soomaalida ayo ku fayliyeen dhiniga xalaalo gaar ahaan hilibka oyo aamayaan hilibka xalaalo aya ee ku faa'iido badan leh dhiniga caafimaadka iyo dhadhanka fayla warsame jirde warsame oo aqoon-yahan soomaaliya ku tirsan jaamacadda guelf ee cilmi baarista samayti waliba uuse sheegay inay ujeedooyinka la kuleeyay cilmi baaristun iyo kumid ata ini la tusiyey dowladda canada waana lakufadow iniya samayto ururo guud oo dowladda hooseedo islamarkaa saytini ku shaqeeyo shatiyada waxyaabaha xalaale ee ujeedooyinka arantuun lakuleeya waliba eeta ini bulshada laka dhiirigeliye horumarinta cuntooyinka iyo gaarkan leyin iyo cuntooyinka soomaalida qaaryo oo laka beerow dalka canada islamarkaasaytina laku taageera arantuun dadkaasaytii taasoo dowladana laku sugow iniye kadarta adeegyada muhiimadiya siyaasa markiya kuhayta ku jawaabowka natiijada kubati cilmi baaristan gaarka ee laku sameeyey asalka dhadhanka nafaqada cuntada dadka soomaalida oo weliba xalaalnimada iyo andheerta jaamacadda golf ee sameeytay xog ururintan ku saabsan cuntooyinka soomaalida iyo ka taala gobolka ontario ee dalka canada welibaana jaamacadda ankawiin ee cilmiga beeraha lakabaradow welibaaniye horey cilmi baarisyaenka sameeytay cuntooyinka jaalidaha ku nool dalkaasiti
ciidan mahadsan maxamed cabdiraxmaan oo faahfaahinta warbixintaas ee haniinkoobay dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa weliba diyaaraday kawaan online ee lakugado xoolaha xoolaha lankatalagali ciidul adxa dadka iyo weliba lijey dadkaase iyo online-ka dalbadaan xoolagaase kureedna weliba linjey guryaha iyo deganyin sida la filahay ciidul carafa weliba ee kabeeganta labaatanka julaay ee sanadkun welibana dareere diyaar garow xoog badan oo sameeya hayaan dhammaan dadka muslimiinta adduunyada meelkastiyo rogaan gaar ahaan dadka ku nool cimaaraadka carabta welibaan diyaar garoobahaynaa in munaasabadaas iyo dabaan degaan saaslimadana xoolo nool guriyaasho lankisheena suuqyada laka dalbadahayo xoolaha nool ee lakusheeno soomaaliya welibaan iska jarana looda erinka iyoiyo gaala welibana dhammaanti oo lakusheenay soomaaliya golf news oo daabay xogta iyo weliba ishabandhigay qiimaha xoolagaas la shalgadadahaya ee eesanka soomaaliya lakusheenow eesanka lakusheenow soomaaliya weliba oo cabir shan iyo toban iyo laba kilogram weliba markaasay elishal gadadahaye beese diirasa sagaal boqol labaatan iyo shan ilaa sagaal boqol iyo siyeetan dirham oon dhikanta laba boqol konton iyo kow doolar ama laba boqol lixda iyo lix doolar dalalka khaliijka iyo xoola iyo weliba inta badan ku dhoofsadaana soomaaliya welibana la marsiiyey dhiniga iyo caafimaadka kureedna weliba la dhoofsiyey dalalsho markii la dira bilo barakeysan ee ciidul carafa wafdo ku dareer dowladda federaalk soomaaliya weliba shirheer sare aan ku qeybgalana dalka masar magaalada qaahira mar kaleed faahfaahinta orkun weliba infiriase aasi cabdulqaadir wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk iyo ee xilgaarsiinta xildhibaan xaniife maxamed ibraahim ayaa gashay shirka wasiirada haweenka urur iskaashiga islaamka ee o i c shirkan oo ka qabsoomay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar ayaa waxaa looga hadlay ilaalinta iyo horumarinta awoodsiinta haweenka iyadoona shirka ay ka qayb galeen wasiirada haweenka o i c shirka ayaa sidoo kale looga hadlay la dagaalanka cudurka halista ah ee coronavirus oo saameyn xoogan ku ye yeeshay caalamka waxaana khudbad ka jeediyey wasiirad xaniife maxamed ibraahim wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk ayaa ka hadashay xuquuqda haweenka ay leeyihiin iyo sida ay muhiim u tahay ilaalinta iyo horumarinta awoodsiinta haweenka shirkan ay ka qayb gashay wasiir xaniife maxamed ibraahim ayaa waxa uu ahaa shirkii sideedaad ee wasiirada haweenka ururka iskaashiga islaamka o i c oo ka dhaca magaalada qaahire ee caasimada dalka masar ciidan mahadsantaa asi ah oo faahfaahinta warkaas markale ninferiaasi bajaajleyda ku nool magaalada dhuusmareeb ayaa weliba oo sameyna geeka shaqa joojin faahfaahinta warkun weliba ninferia xasan aadan khayr darawallada mootooyinka bajaajda ayaa ku howlgalaba magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug iyomayba geekayo shaqa joojinka sameyna baawartiyo wadaayeen iyoga oona ku hadlaayeen arrintaasay sababta yeesheentii qaar kumid ee bajaajleyda dhuusamareeb iyomayba yoo sheegeen inay abashiyo ku eyin maamulka caasimada islamarkaaniyo ku awaadahayaan inay lacaga haddaaf ayo la dul saaray sida oo kale bajaajleyda mayba liindiday inayoo sheegayaan walay ku dambeeyey sadida saacay hilada hamiinkii iyoga oona huseen inay arrintaasay ulees nogati iyada oona lacag haddaafe oo cashuuryo ka sheegaan laku qaadaw bajaajleyda maamulka dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug yamaybayo inka baaqene ini cabashadiyo ka eedan lacagaha haddaafka ee cashuurta laka sheegayo laku qaadaw oo waaniyo nan agoodna ini laku roojiye
ciidan mahadsanyo xasan aadan oo faahfaahinta warkaasi hanin koobay meel warkaasi dhegeystayaal duhurnimadan sinkakooyahaya weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka xoqeyaha arrimaha dibadda mareykanka antonio bilenka ayaa weliba talaadadii la kulmay xubno sarsare oo ku tirsan qowmiyadda laka dhibaateeyahaya dalka china oo oo xeryo qaxooti meelasa iyo kukusugyin gaar ahaan gobolka hinjim ee dalkaas welibana la dhibaateeyay shakhsiyadii oo weliba landiyadii horumar weliba landiyadii walbarasho weliba landiyadii caafimaad weliba la kulmana xasuuq saasayna weli beeray xoqeyaha wasaaradda arrimaha dibadda weliba ayaa sheegda in bilanka uu safadahayn si toose un dhegaysada toddobaadyada haddareer dad maxbuuse oo ehelidii oo ka dhibaataysan dalkaas china afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ned bres weliba ay xaqiijiday in ujeedka kulanka uu sahaay sidii la muujiya lahaa in mareykanka uu ka go-anta in shiinaha uusa joojiya dhibaatooyinka goodfallada uusan jeysidahay dadkaasi muslimiinta oo laka tirada badanya welibana tilmaamay in mareykanka uusa sii wada doona dadaalada ka-eedan in dadkaasi xoqsho iyo ku helaan gobolkii oo ku nooliyeen booliiska dalka koonfur africa weliba oo sheegana intii oon sameyi doonan intii oon sameyi doono intii oon sameyi doonno wal tallaabe oo ka-eeda intii oo gacantaha ka dhikan madaxweynihii hore ee dalkaas joki zuma oo dhowaan laku xukumay tomiyo shan bilood oo xabse islamarkaana iyo isugu hayansi buuta aan dhammaata dadaalka dhinaga sharciga ee ku jara dalka zuma weliba qaadacayda lama tallaabo oo la kafadaa in laxagobada kureed markii socodsi indiri maxkamadda ankasarayta dalkaasi ee dastuuriga jamaadiyaha iti zuma oo toddobaatiyo sagaal sano jar ah weliba markaasi usaday maxkamadda welibana dalbaday in xukunshay reedlandheka zuma iyo weliba sidoo kale ku codsaday maxkamadda dastuuriga in yeereedan firada ee xukunkii karidii waanee baabidi walkasta xukun oo ka-eedan welibana tilmaamay in da-adaas da-aduus hadda jar inin qalanayn in xabsi usa gala warkii dhegeystayaal isan kula dareertan raadiyo baydhabantan iyo keiyo intanu ku kulmaana warkun warlamada ammaan allah
adduunka inta joogta ee raadiyayaasha dhegay